aad baad u mahadsan tahay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta qarax la beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo ku sugnaa gudaha degmada garbaarey wuxuuna qaraxani si gaar oga dhacay kontaroolka looga baxo dhanka beledxaawo waxaana jira khasaare kala duwan oo gaadhay ciidamadii lagu weeraray halkaasi dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar qorshaysan ku qaadeen isbaare ciidamada dowladda federaalk u taalay afaafkooda ee deegaanka shalanbooda weerarkan ayaana waxaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu suurtagalay inay ku dilaan laba askari mid kalena ay ku dhaawacaan iyagoona kusoo furtay qoryaakii fudi seben ah duqin aad u xoogan oo sababtii khasaare kala duwan ayay ciidamada yuhuudu ka geysteen koonfurta marinka khaza magaalada rafax ee dhacdo koonfurta marinka khaza ayaa waxay isniintii maanta martigelisay dab aad u xoogan oo ka kacay dhowr guri oo ku yaala magaaladaasi kuwaasoo ay leeyihiin dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada wararka ayaa waxay sheegayeen dabkan ay si kasta u kiciyeen ciidamada gumaystaha yuhuudda kadib markay guryahaas uga fureen rasaas aan kala joogsi lahayn socotayna muddo saacada ah sidoo kale wakaalada wararkii anaadool ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradahan dooliyaha leen ee ciidamada maamulka gumaystaha yuhuudda ay duqin ka geysteen bartamaha magaalada rafax sidoo kale wakaalada wararkii anaadool ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradahan dooliyaha leen ee maamulka gumaystaha yuhuudda ay duqin ka geysteen bartanka magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxay sidoo kale ciidamada yuhuudda weerar rasaasyana ka geysteen xaafadda zeytuun ee dhacda bariga magaalada khaza waxaana halkaasi ku dhaawacmay dad badan iyagoona qafaashay kuwa kale tani intii uu dhacay heshiiska xabad joojinta marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku kaceen xadgudubyo kala duwan ay ku jibinayeen qodobadii heshiiska waxaana la warinayeen ilaa iminkii ay ku shahiideen xadgudubyada yuhuudda ilaa sagaashii laba ruux oo shacab reed ah halkee dhaawaco kala duwan soo gaadheen ka badan siddeed boqol siddeetan sagaal ruux oo kale bayaanay hore u soo saareen kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay yuhuudda uga degeen xadgudubyada ay geysanayaan iyo inay ka digtoonaadaan qodobadii heshiisku ay jebinayaan midaan ayaa waxay ku soo aadeysaa iyadoo saacadii tegay war-saxaafadeed ay baayeen militariga yuhuudda ay ku sheegeen inay dib ugu laabanayaan dagaalka islamarkaana ay samayn doonaan dhiiranaan kale ay ku galayaan dagaalka khaza warkan ka soo baxay ciidamada yuhuudda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in muddooyinkii lasoo dhaafay oo dhan ay wadeen iskudayo ay ku doonayaan inay dib ugu soo laabtaan dagaalka adag ee ka dhanka dagaalyahanada muqaawamada falastiin waa sida ay hadalka u dhigeene kadib qiimeen lagu sameeyey xaaladda waxaa la go-aamiyey in la kordhiyo diyaargarowga howlgalka cusub ee lagu qaadayo aaga ku hareereysan marinka khaza ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ay baayeen ciidamada militariga saynada yuhuudda netanyahu ayaa saacada kahor inta uusan soo bixin war-saxaafadeedkan ishaaca ka qaaday inay diyaar u yihiin dib ugu laabashada dagaalka khaza daqiiqad kasta waxaanuu ballan ku qaaday inuu rumeeyey ahdaaftii ay markii hore ku guuldaraysteen xabad joojinta marinka khaza ayaa waxay hadda noqotay mid suurtagal ah in wakhti kasta ay meesha ka baxdo khazanay dib u martigelisa dagaal sirsifeen ah iyadoona midani ku soo beegmaysay xilli maamulka gumaystaha yuhuud uu hakiyey sii deynta ilaa iyo lix boqol oo maxaabiis falastiiniyiin ah sargaal ka tirsan booliiska kenya ayaa si xun ugu dhintay dalka hayti wararkii naga soo gaaraya dalka hayti ee qaaradda waqooyiga ameerika ayaa waxay ku waramayaan in halkaasuu ku dhintay sargaal ka tirsan booliiska kenya xoga ayaana waxay tilmaamayeen sargaalkan waa mid si weyn uga qayb qaadanaya dagaalka dowladda hayti ay kula jirto kooxa burcadda oo dalkaasi ka dhisan wararka ayaa waxay sidoo kale tilmaamayaan in sargaalkan uu markii hore soo gaaray dhaawac halis ah waxaan ugu dambeyntii u geeriyooday dhaawacaasi dhacdadan ayaa noqonaysa tii ugu horreysay weyla kulmaan saraakiisha kenyaanka ee ka shaqaynaya dalkaasi howlgalka lagu dhaawacay sargaalkan ayaana wuxuu si gaar uga dhacay waqooyiga magaalada caasimadda u ah dalka hayti sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay waxaa loogu jeedaa xafiiska taageerada amniga caalamiga ah boqolaal askari oo ka tirsan booliiska kenya ayaa ku sugan dalka hayti tan iyo bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay kadib cosi ka imaaday dhanka ra-iisul wasaaraha hayti oo uu ku dalbanayay faragelin shisheeye si xal looga gaara rabshadaha soo noqnoqday dalkaasi hareeyey ugu dambeyntii maamulka cusub ee dalka maraykanka ayaa ukrein ugu goodiyey inuu ka jaran doono guud ahaan isgaarsiinta internetka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa xukuumadda kiev ugu hanjabay inuu ka jaran doono adeegsiga internetka dayax gacmeedka ku xidhan ee starling taasoo ah shirkad milkiyadeeda uu leeyahay elon mask waxaana dadka qaar sheegayaan haddii uu trump hanjabaadiisa ka dhabeeyo ay guudahaan dalka ukrein soo food saari doonto dhibaatooyin kala duwan xogaa qaar ayaana waxay tilmaamayeen washington iyo arrintani sameyni doonto haddii uu zelaliska ogolaan heshiiska macdanta qalinka ee ukrain taasoo maraykanka in muddo uu xanqaltaagayey isagoona doonaya inuu qoto adeega internetka starlinga ee ay xukuumadda washington ugu goodinayso inay ka jarani doonto ukraine waa midka keliya ee ciidamada iyo dadka yukrainiyiinta ee maanta adeegsadaan haddii la xirana waxay ka dhigan tahay inuu lumay qadka adeega internetka ee guud ahaan ukraine iyadoona adkaani doonto in qabar dambe laga helo dhanka waddankaasi trump ayaa midan uu sameynaya si uu yukrain cadaadis u saaro ugu dambeynay oo ogolaatay heshiiska macdan qodista waxaanuu sidoo kale doonaya inuu zelaliska aqbalo heshiiska lagu soo gabagabeynayo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain kaasoo jirsaday saddex sano wararkii caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa